أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب ساكن القرى عن ثوبان قال رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كسا كساكن القبور قال أحمد الكفور القرى باب البدو إلى الطلاع عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن عن البدو قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو قالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء الطلاع عن عمر بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت ما هذا قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا وحبابي هي ساكن القبور أن كهر إسينو حديثكي هبين هوري حريته كساب سنة بعد يوغا intuu qofku soo hijroodo oo dal uu diintiisa kala soo cararay uu ka yimaado oo dal uu isku aaminay uu yimaado inuu haddana mar labaad dib ugu laabto si khaasa macnaha xadiiska oo ka hadlaya waa taas waana la camimi karaa oo kor baa loo qaadi karaa middaasi waa xaaraan hore inuu qofku dal gaalo ka soo hijroodo oo diintiisa iyo uu ku haysan kari waayo ilaahay ku caabudi kari waayo dal islaamna uu tago dabadeedna uu dub ugu laabto mar labaad intuu xamili waayo deegaankii iyo iyo hawadii iyo duruuftii dalka muslimiintae uu yimi inuu dub isaga laabto xumaantii dub ugu laabtaa iyo daqdigii iyo karaahiyadii xaaraan weyn waxaanay ka mid tahay kabaa'irta waaweyn waxaa qofka looga cabsi qabaa inay diintiisu dhaawacanto oo waxyeella ay soo gaadho waxaa kaloo ay raaciyaan culimmadu qofku inuu baadiyaha iska tago intuu magaalo ka tago oo magaalada ka guuro oo baadiyaha isaga guuro meel aanu jidgelin oo cilmi aanu gaadhin oo aqoontu aanay gaadhahayn oo waajibaadka shareecada aan lagu garanahayn qofku inuu iska tago oo jamaacaad iyo jamac toona aan lahayn oo waajibaadkii caamka ahaa aan lagu gudanahayn sida alamru bilmacruuf annahy can ilmunkar oo kale inuu qofku baadiyaha dub isaga laabto tuulo iska dogo amba uu kaymaha galo middaa lafteeda lama ammaanin hal xilli mooyaane waxaa la ammaanay xilliga fitantu ay badato oo magaalooyinka macaasideedii iyo xumaanteedii iyo dunuubteedu ay badato xilligaasoo kale qofku wuu ka bixi karaa magaaladii oo diintiisu la baxsan karaa baadiyaha ayuu geli karaa asxaab fara badanina way sameeyeen nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan waxaa dhici doonta xilli xilliyada ka mid a oo qofka xoolaha ugu qiimaha badan oo uu leeyahay noqoto adhi yaroo uu buuraha dushooda ku raacdo yacni halkaasi qofku ku badbaadaya oo maaragtay ammaan ku helaya markii muslimiintu ay islaayeen xuruub ulfitan xuruumtii xuruub dagaaladii la odhan jiray asxaab fara badan baa madiine isaga tegey oo maka isaga tegey oo adhigooda raacdo baadiyaha isaga baxay waxaa ugu caansanaa sacd ibnu abi waqaas radia allahu tacaala canhu oo baadiyaha galay markuu arkay raggii ragga ahaay oo isku dhacay oo ishaystoo islaynaya uu ka dhex baxay talo iyo wax ku darsi iyo kala taageer midna ma kuma darsan qiimihiisuu galay marka xilligaasoo kale waa la ogol yahay laakiin inuu qofku si caadiya xaaladdu iska degan fitani aanay jirin cilmigii shareecada uu soo gaadhaayo masaladu u baahdo uu helaayo jamac iyo jamaacaadku ay ogan yihiin intuu iska tago kaymaha iska iska galo intaaba uu seego jahli buu qofku doonanayaa waxyeelo fara badanna way ka soo gaadhaysaa dadka baadiyaha iska degan ee aan soo cilmi doonan ee aan soo aqoonta doonanina iyagoo awoodi kara inay soo aqoon doontaan maqnaashiyaha ay baadiyaha isaga maqan yihiin way ku dambaabayaan waxyaabaa la sheegay cajaa'ibka waxaa ka mid a meel tuulaabaa lasoo marayo qof uu ka dhintay qofkii baa lagu tukanayaa qofkii halkaasaa la dhigay allahu akbar imaamkii wuu rukuucayaa wuu sujuudayaa laba ragcood baa lagu tukaday oo rukuucdoodii iyo sujuuddoodii iyo atixiyaadkiiba leh waana salaad janaasaa yacni jahliga iyo aqoon darradu meeshay marayso taasi magaalo kamay dhacdeenu cid unbaa qaban lahayd markaa meel aqoone meel aqoone ay taalla iyadu ay kuu dhowdahay masaa'ilkii shareecadu ay kaa qaldan tahay joogitaankaagaasi iyo iskafadhigaagaasi waa dembi waa lagu dambaabaya halkan lafteeda tabliiq waxay ka sheekeeyaan meelo xaggan xeebaha ka mid a inay tegeen magaalooyinka qaar oo masaajiddu ay xero dameer tahay masaajiddaa laga dhisay laakiin markii cidi ay geli weyday albaabadii ay ka go-een inay dameeruhu hoydaan iyo xayawaanku ay hoydaan qaar kale waxay maalin ka sheekeynayeen inay yimaadeen meel magaalo yaroo tuulaahoo laab iyo luuq ku taalla oo masaajidka lagu tukado laakiin sidee baa loogu tukadaa masaajidku imaam buu leeyahy oo imaamkiisu waa maxay waa gabadh gabadh baa tukisa cid qur-aankiiba garanayso qur-aanka u akrida oo faatixada kor ugu qaado o isku aadinaysa maba jirtaba yani jahligu meesha uu taagay fii bacdi alaxyaan nin tabliiqi oo ka sheekaynaya ayaan maqlay marka utegitaanka iyo wabixitaanka iyo soo baraarujintu waa mararka qaar ay waajibka noqonaysa mararkaasoo kale weeye marka alcaraabiyatu bacda alhijra markii qofku uu soo hijrooday inuu baadiyihii iyo meeshuu ka soo hijrooday dib ugu laabtaana waxay ka mid tahay kabaayirta toddobay ahaayeen afaru maalkan lagu sheegay waxaa ka mid ahayd ribada qofku inuu cuno waxaa ka mid ahayd xoolaha xoolaha agoomaha inuu cuno waxaa ka mid ahayd alfiraaru yowma azaxf toddobadaas leanna wuxuu leeyahy alkabaa'iru sabcun waa toddoba kabaa'irta lafteeda sii kale waaweyn oo dee shirkigaa weyn oo gaalnimo diinta lagaga baxayaa laakiin dee dunuubtay magaca dembiga ayay wadaagaan bay ka dhigantahay baabu saakin اlqura baabun saakin اlqura dadka degan tuulayaasha can hawbaan radia اllahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi yaa hawbaan laa taskuni اlkufuura faina saakina اlkufuuri ka saakini اlqubuur ha degin oo ha laasimin tuulayaasha tuulo deegaan ha iska noqonin waayo fa inna saakina alkufuuri dadka deggan tuulayaashu ka saakini alqubuuri waxay ka dhigan yihin dad xabaalo degan oo kale xabaasha ma cilmi baa ku soo biiray aqoon shaqaa ka socota halkaa shaqa kama socoto dacwadi kama socoto isbaraarujini kama socoto cilmi barashadii kama socoto waxaa laga hadlayaa meelaha iska tuulayaashae bilaan dhaqdhaqaaqa qofku laakiin hadduu iyada lafteeda u tago cilmi iyo waxbarid iyo baraarujin hadduu u tago way ka duwan tahay qofku halkaa inuu iska deganaado oo dadkii muslimiinta iyo waayahoodii iyo cilmigii sharciga ahaa iyo jamicii iyo jamaacaadkii qofku iskaga dhex baxo tuulo yaroo laab oo afar qof ay joogaan oo maqsin yar iska dhex fadhiisto tala diidan yahay waa taa iyadoo baahi aanay jirin iyo duruuf faina saakina faina saakina alkufuuri qofka degan tuulayaashu ka saakini alqubuuri wuxuu ka dhigan yahay mid xabaalo degan oo kale waxba isku biirin maysan dee xabaasho waa sag fadhiyaysaanu tuulkan iyo tuulkan iyo tuulkan xabaalaha qad dhex fadhido maxaa isku biirinaysaan aaba de isku biirin maysaan marka tuulada no waa noocaas oo kale culimada qaar waxay dhahan kufuurka waxaa loo jeedaa waa tuulayaasha laabka ah ee cagtu iyo wadooyinku aanay marin wax badani aanay gaadhin ee iska dayacan wey baabun qaala axmed wuxuu lh alkufuuru alqura waa tuulayaasha markaa tuulada ha isku ilaaweyn baabun wuxuu baabu yahay albuduwu ila atilaaci inuu qofku baadiy ahaan mararka qaar ugu baxo dibadda inuu ugu baxo atilaac meelaha biyomareenka ah meelaha biyomareenka inuu qofku yaro baxo maalmaha qaaroo uu iska soo joogo meelaha dooxyadaas iyo meelaha biyuhu ay maraan inuu kusoo yaro nasto can اlmiqdaam bni shurayxin can abiihi qaala wuxuu uhi sa'altu caaisha waa taabici shurayx sa'altu caaisha can اlbadwi inuu qofku baadiyaha u yaro baxo ayaan weydiiyey qultu waxaan ku idhi wahal kaana nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam yabduu nebigu baadiyaha maalmaha qaar ma u bixi jiray qaalad waxay tihi nacam haa kaana yabduu ilaa haulaa itilaac meelaha iska banaanadaas biyomareennada ah ayuu mararka qaar iskaga bixi jiray uu joogi jiray yani maalmaha qaar intuu yar baxo inuu qofku xoogaa dihniga iyo maskaxda soo yaro saafiyo oo soo yaro maaragtay buuqa iyo qeeladu ka yaro dhex baxo oo soo yaro nasto istijmaam ayaa la idhaahdaa istixmaam maaha istijmaam waa soo nas yani qofku inu maskaxda soo yaro faaruqiyo oo laydhaa soo yaro cabo u soo yaro nasto maalin habeen buu ku maqnaan karaa labuu ku maqnaan karaa gelin horuu tegi karaa tilaacdaasi meelaha biyomareennada ah ayuu rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلام tegi jiray عaن cمر بن وهب qaaل wuxuu hi rأytu محamed بن cabdاللaahi بن usayd محamed بن cabdاللaahi بن usayd aad loo garan maayo ninkaa ibnu xibbaan laakiin waxa uu sheegay nin la yaqaano inuu yaho iqaat uu ku jira lakiin culimada qaar waxay tilmaameen waa majhuul wuxuu yidhi waxaan arkay moxamed ibnu cabdilaahi ibnu usayd idaa rakiba markuu fuulo daabadiisa iyo gaadiidkiisa wa huwa muxrimun isagoo xaram xaj amba soo cimraysanaya hadduu fuulo wadaca sawbahu can mankibayhi go-a garabka saaran uu soo dejin jiray wawadacahu waxaanu dhigan jiray calaa fakidayhi boodaduu saaran jiray markuu saa faraska u fuulo intuus la soo dego ila kod uu ka duulayaaye ayuu saari jiray bowdada faqultu waxaan ku uhi maa haadaa oo maxaad saa u samaynaysaa maxaad saa u yeeshay qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay cabdullah cabdillaahi ibnu cumar oo yafcalu midla haada oo sidan oo kale samaynaya cabdillaahi ibnu cumar oo sidan samaynayo sidan yeelaya marka uu baxee banaanka u yaro baxo ee dee uu cilladaa u baxo ayuu sidan samayn jira intu go-aa iska soo qaado ayuu iska feedha qaawanaan jiray waxay ka dhigantahay qofku uu soo yaro nafisayaayo shaarkiisu iskala baxayaayo dee garan baad isku reebaysaa waad yar leefsanaysaa bay ka dhigantay marka tilaac waad fahantay sababta loogu baxaya sababtay tahay sababtu waxa weeyaan waa inuu qofku soo yaro nasto soo yaro nafiso maaha inuu dega meesha inuu dega maaha baabun man axabba kitmaana siri wa an yujaalisa kula qowmin fayacrifa akhlaaqahum wuxuu baab u yahay man axabba qofka jeclaada kitmaana siri sirta in la qariyo waxaa lagugu aamino yaanay ku dhaafin ha ku dhowaan wa an yujaalisa kula qowmin qofku inuu cid kasta la fadhiisto nooc kasta oo dadka ka mid a fa yacrifa akhlaaqahum dabeete akhlaaqdooda uu soo kala barto dadku caynkay kale yihiin halkaa mala waa la isku qabsan doonaa wa an yujaalisa kula qowmin buu ku uhi kula qowmin qoom kasta qaar juhaala qaar culimaa qaar masaakiina qaar fuqara'a qaar fusaaqa ma yidhahda iyo fujaara iyo qaar cubaada fii bacdi alaxyaan haa laanna waaa waxaa sugnaatay rasuulka calayh salaatu wasalaam gaalo inuu la fadhiistay gaalo gaalo ah rasuulku inuu la fadhiistay baa sugnaatay qofkii muslimka ahaa ee caabidka ahaa amba oo dee bidcoolaha ahaa iyo kii muslimka ee jaahilka ahaa iyo kii muslimka ee faasiqa ahaana way ka sii mudan yihiin marka inuu qofku cid kasta la fadhiisto warka cumar ee soo socda haddii ilaahay ka dhigaa sii caddaynaya عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري ابن عبد القاري هورن وبيشي قارة بيشي لورن شري القاري ابن عبد القاري مجلس هو عبد انك ولك عبد الله بحنا سوما عبدي وفان لا سعون ولا عبد الرحمن ولا عبد الله لا سعون يقول عين كاسي هاي لا ولا لبحة عبد كلمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه aabihii cabdilaahi bn cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey anna cumar ibn اkhadaab radia allahu tacaala canhu wa rajula min alansaari iyo nin ansaarta ka mid a ayaa kaanaa jaarisayni meel fadhiyey cumar ibn khadaab iyo nin ansaarta ka mid a oo hadda waa cumarkii oo khaliifkiiya marka ayaa meel keligood fadhiyey fa jaaءa dabeete waxaa yimi cabduraxmaan ibnu cabdin alqaari waa moxamed awowgii moxamed ibn cabdilaahi ibn cabdiraxmaan soo maaha marka maxamed baa wuuu ka warinaya aabihii aabihiina wuxuu ka warinayaa isna aabihii wuxuu leeyahy markaa aabbahay cabdiraxmaan ayaa wuxuu yimi cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu iyo nin ansaarta ka mid a oo meel fadhiya fa jalasa ilayhimaa dabeete wuu la soo fadhiistay fa qaala cumar dabeete cumar wuxuu yidhi waxba ma qarin jirin cumar oo wuu ku caddayn jiray innaa laa nuxibu ma jeclin buu ku yidhi innaa laa nuxibu annaku ma jeclin man yarfacu xadiisanaa warka aanu ku sheekaysano qofka qaadee sii faafiya ee dadka kale la sii wadaaga sii sheergareeya soo sheer garan maysan heblow sii sheergaree ninka warka aanu qaadin warkayga intuu qaado sii sheergareeya ma jeclin fa qaala lahu cabduraxmaan dabeete cabdiraxmaan oo aabbahaya baa ku yidhi buu leeyahay cabdullaahi lastu ujaalisu ulaa'ika yaa amiira almu'miniin kuwaad ka shakisan tahay aad isleda warka waa la gaadhsiin doonaa lama fadhiisto kuwa anigu kuwaa fadhi wadaagba ma lihin qaala cumar cumar wuxuu yidhi bala haa ceeb maaha yacni fajaalis haada wa haada kaana la fadhiiso kaana la fadhiiso kuwaan kuu sheegayo anigu kuma lihi aan la fadhiisanin ee waxaan ku leeyahay warka laguu sheego ha gaadhsiinin kaa waad la fadhiisan kartaa kaana waad la fadhiisan kartaa markaa cumar waa cid uu dhaliilayo ciddaasiyo ogow lama sheegin laakiin waa cid uu warka ka qarsanayo oo warkiisu hadduu gaadho waxyeella ay ka imanayso markaa wuxuu ku leeyahy cumar waad la fadhiisan kartaa ceebi kuma jirto laakiin warkeena ha gaadhsiinin walaa tarfac hadiiana warka yagana ha sii qaadi haddii aad yaro shakido waxoogaa dadka qaar way kala duwan yihiino dadka qaarkood marka meelaha la isugu yimaadee la sheekaysanayo qofka waxay uga shakisan yihiin way kala meermeeraanoo way u diblomaasiyadeeyaan dadka qaarkoodna way ku caddeeyaan qaar hebelow waa lagu xamanayey waanu sheekaysananaaye warkayaga ha qaadin qaar baa saa isaga odhanaya qaarna waxay odhanayaan dee warkeenaas waynu soo maqlaynaaye makabaarinkaas nin buu ujeedaa moogta laakiin ninkuu kala meermeeraya war de warku waa sida afkeenu waa isu ammaan nina wuxuu odhanayaa walafa la kala qarsan maayo hebelo waa lagu xamanayaaye waxaa lagu sheega waa af lagu shahaye ha joojiyo warkayga ha qaadqaadin ha dhowto cumar saasuu iska ahaa saraaxi buu ahaa yacni saraaxi buu ahaa wuxuu ku yihi waarniya warkayga ha qaadin macnaheedu maaha ninkan buu tuhunsanaa maaha ninkan buu tuhunsanaa maaha laakiin wuxuu ka hadlayaa maadaama cumar xoogaa uu jiro warkani waa war muhiima waa inuu xusaa hoosta ka calaamadiya uma qaala lilansaariy dabeete ninkii ansaariga ahaabaa wuxuu ku yidhi cumar baa su-aal weydiiyey ansaarigii cabdullaahina cabdiraxmaanna wuu maqlayaa man tara man tara annaasa yaquuluuna yaad u aragtaa dadku inay odhanayaan yakuunu alkhaliifatu bacdii wuxuu ahaanayaa khaliifka iga dambeeya macnaha dadku maxaad is leedahay maxay faal markay faallootamaan anigu haddii aan dhinto yay aaminsan yihiin in lagu xigaayo khilaafada yaa la wareegaya dadku maxay leeyihiin say dadku qabaan facadda alansaariyu rijaala min almuhaajiriin ninkii ansaariga ahaa baa rag fara badanoo muhaajiriina de waxay leeyihin dalxa iyo zubayr iyo maxaanku dhahaa cusmaan iyo ragga noocaas iyo maaragtay walam yusami caliyan calina muu magacaabin ansaartii muxuu magacaabi waaye arrinka ansaarta waa lagu soo kala baxay waxaa lagu soo kala baxay maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhintay ee saqiifatu bani saacida la joogay ee abubakar iyo iyo cumar iyo dalxa oo geesa iyo abuubayd abu cubayde may dhahdaa iyo ansaartii oo geesa oo sacd ibnu cubaadana uu xanuunsan oo dhex jiifo maalintii lagu dooday xilka yaa qabanaya ma ansaarta mise muhaajiriinta waa kii markaa cumar keenay xadiiskii ahaa alaimatu min qurayshi ala'imatu min qurayshin khaliifka quraysh baa iskale bartaa lagu wada hadli maayo markaa deriskaa waa la qaatay ninkii ansaariga markaa wuxuu yihi waxaa la hadal hayaa hebel iyo hebel iyo hebel waa cusmaan baa la sheegay cabdiraxmaan bn cawf dalxa abu maxaanku dhaha abu cubayda zubayr ragga noocaasa baa la hadal hayaa buu yihi lam yusami caliyan magac dhowgiina cali kuma darin cali bn abi aalib lagu dhaafa raggii u magacaabay ansaarigu cali kumu jirin faqaala cumar cumar wuxuu ihi famaa lahum maxay leeyihiin yamiiluuna can abi xasan can abilxasan cali ibn abi aalib maxay uga leexdeen cali maxay ugu dari waayeen cali maxay ku suufeen fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahu cali la axraahum isaga ayaa u mudan in kaana calayhim hadduu maamuluu mas-uul u noqdo an yuqiimahum calaa ariiqati اlxaqi calaa ariiqatin min alxaqi jid xaqa ah inuu ku toosiyo cali baa u mudane cali maxay uga meermeerayeen cali maxay ugu dari waayeen dadka loo hadal haya khilaafada haddii aan habeenka cawataydii ay noqoto cali maxay uga reebeen dee waanay fahamsanayn buu idhi cali ninka la idhaahdaa isaga ayaa u mudan jid xaqa inuu raaciyo hadduu mas-uulka yahay xadiiska culamada qaar asalka culamada qaar baa daciifisa ragga qaarna xasan bay soo gaadhsiiyaan macnaha meesha ku jira ugu weyne waxa weeyaan laba qodob labada qodob ee uu sheegay kitmaanu siri sirta in la qariyo oo wixii lagu sheegay lagugu siraysto amba wax shaksiya ha ahaado amba wax caama ha ahaadee afkaaga inaanay ka bixin inaad liqdo fii bacdi axyaan inaad ilowdaba xataa adiga laftaada saad u qarinayso inaad ilowdo in lagu sheegaya in kale oo dadkaa kala duwan had iyo jeero haddaad doonayso inay waxyaabaha qaar suuqa galaan dee nimaa taqaano oo war hebel arrinkaas waa siri cid ha u sheegin waa siri cid ha u sheegin culays bay ku noqonaysaa markaasaa buu bilaabaya lakiin haddaad iskaga sheegtaa waa caadi sheekay iska caadiya cidna u sheegin maayo t arrinkaasi waa arrin culus arrinkaasi waa khatar cidna ha u sheegin habeenkaas seexan maayo xaggan buu u cararayaa horta waxoogaa buu rafanayaa kelmadii iyo macluumadii baa dhibaysa wuu baaxaadegayaa marka dambe mid buu ku nifisayaa mid kale mid kale mid kale arrinka suuqu saa u qaadaya dadka qaarkoodna waa xabaal waa sanduuq wixii ku dhaca kama soo laabtaan kaasaa lagaa rabaa kaa damba noqo sanduuq waa inaad ahaato wixii lagu sheego ee sir ah qofku waa inuu qariyaa sirtu waa ilaa heerkiye baan ku dhahan arrinkaas hebel arrin sira baan kuu sheegayaaye arrinkaasi cid kale ha u sheegin warkaasi waa cadi haddii ay la socoto ishaaro unba tilmaamay ay la socoto yacni kumaan caddeynoo kuma odhan waa sir laakiin haddaan ka dhaha masalan arrinkaas arrin baan kuu sheegaya cid kale aanan u sheegine waxaaya waxaasaa jira ee kelmaddu maxay tilmaamaysaa arrinka cid cid kale omaan sheegin waxay tilmaamaysaa adaan kugu aamini dad kale waan ku aamini waaye adaan kugu aamina bay ka dhigantay taana waad haynaysa ficil buu qofku raaciyey ficil iyadoo saa loo wada fadhiyo ayuu hi gacanta kuyala qabta markaasu hi nayaro mariyo banaanku kula istaaga dadkii kale u kaa dhex saaray soo ma waxbuu kuu sheegay maxay tilmaamaysaa aduun baan kula ogolay kuwana ma ogolay bay ka dhigantay xataa culimadu waxay soo gaadhsiiyaan qofku markuu wax kuu sheegay hadduu hareeraha eego inay cidi maqlaysiyen kale dabeeto uu hadalka kuu gaagaabiyo wax kuu sheego waa sir ma sheegi karto ma sheegi karto marka taasi waa qodob dadka ayaa kalale laakiin waa wax la baran karo horaan kugu sheegay dabeecadaha dhaqanka wanaagsan oo dhan waa la baran karaa haddii maanta aanaad lahayn waad baran kartaa maalmaha hormay kugu adkaanaysa si ninka odayga haydha caloosha way xanuuntay wax sheegi jiray buu hamoogta waxba loo sheegay markaasuu yihi wallaahi kaa maanta m waa loo sheegay markaasuu sheegi waay masuule wallaahi kax baan calooshaabay xanuunaysaba maxay kula xanuunaysaa weligii waxmaan qarinoo maantaan wax qariyo kaxbaa baan ahay buu ku leeyay markaa maalmaha qar calooshaa ku xanuunaysa haddii marka hore baashu kaas bixbixi jirtay marka dambe caloolana ku xanuuni mayso caadi baad iska aanaysa talabaadna waxaa weeyaan waa an yujaalisa kula qowmin wuxuu ku yihi cumar jaalis haada jaalis haada wa haada kaana la fadhiiso kaana la fadhiiso طaalamaa qofku uu muslim yahay horta gaabal hay dameeyabe طaalamaa qofku uu muslim yahay hebel lalama fadhiisan karo wax daliiloo loo hayaa ma jirto xaalada gaar mooyaane xaalada gaar xaaladaha gaar gaarka waxa weeyaan haddii meesha macaasi ay ka socoto oo qofku xumaan uu walaaqanayo xumaantii u sheeg hadduu diido dee isaga tag hala fadhiyin meeshe laakiin mujarad waa qofkani waa qof xun ama waa bidcoole ama waa ahlulmacaasi aawadeed la fadhiisan maayo meelay ku taallaa ma jirto rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waxa way ma jira nin khamriye caba suu iskala fadhiisan jiray kacma odhan jira rasuulka alayh الsalaatu wasalaam qaarkood iyagoo sakhraansan bay weyman jireen xajkun baa laga jari jiray majaalisana weyman jireen rasuulkuna alayh الsalaatu wasalam ula fadhiisan jiray halkaa waxba kuma jiraan laakiin haddii meesha xumaane ay ka tiri waqad waqad nazla calaykum fi اlkitaabi an idaa samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum baa la yidhi kitaabka qur-aanka waxaa kusoo degey haddii aayaadka ilaahay lagu ciyaarayo lagu kaftamayo oo aan la ixtiraamahayn oo tacdiima nusuus meesha ay ka baxaan oo lagu gaaloobayo hala fadhiisanina ka dhaqaajiya meesha laakiin haddii taasi aanay jirno qofku laga yaabo in nusuustii weyneynayaba nusuusta ay la weyn tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam la weyn yahay qur-aanku la weyn yahay ilaahay la weyn yahay uu cibaadaysanayo oo muslin uu yahay wuxuu doonaba ha ahaadee waad la fadhiisanaysa jaalis haada wa haada labadaa qodob baa meesha ku jira baabun wuxuu baabu yahay atu'adatu fi lumuuri arrimaha cagta in loo dhigo in loo miyiriyo in la sugo yani qofku inaanu inaanu degdegin ya inuu ahaado qof degan oo hofsiimo leh can اxasan hadiisa alxasan loo yidhaho oraan kugu sheego waa xasan albasri wuxuu yidhi ana rajula haddii la abilxasan haddii la idhahdo asha la raaciyana waa cali bna abi aalib ana rajula nin baa twufiya geeriyooday wa taraka waxaanuu ka tegey ibnan lahu wiil uu dhalay wa mawlan lahu iyo nin addoonahoo uu xoreeyey fa awsaa mawlaahu bibnihi ilmaha inankuu yaraa ninkii uu xoreeyey buu kula dardaarmay inankii yaraa wuxuu waa inan kaa yaro xaalkiisa ka warhay ilan abaal buu ku leeyaho isagoo addoona buu dadka ilahay kusoo dhex daraya falaa falam ya'luuhu ninkii odayga ahaa ee mawlaha ahaa mawluhu ka la xoreeyena wuu noqdaa kawa xoreeyena wuu noqdaa lakin barta waxaa looga jeedaa kii la xoreeyey ninkii la xoreeye loo sii dardaarmay ilmaha yari kama gaabin waxba kamuu hakran bay ka dhigantay falam ya'luuhu waxba kamuu hakran kii yaraa naftuu duldhigay si fiican buu barbaariyey xataa adraka ilamaa iyo uu weynaado wazawajahu uu guuriyey ilaa uu reer yeeshay faqaala lahu wuxuu ku yidhi kii yaraa jahiznii aطlb اlcilma waxa weeyaan idiyaari aan cilmi doontee fajahazahu wuu diyaariyey faataa caaliman dabeetna nin caalima ayuu u yimi fasa'alahu markaasuu su-aalo weydiiyey waxbuu ka bartay bay ka dhiganta yani gurigoodii buu ka yimi wuu cilmi doonto wuu rixlaystay nin caalima buu u yimi faqaala wuxuu yihi idaa arad idaa aradta haddaad doonto caalimkiibaa ku leh caalimkiibaa inankii wuxuu ku leeyahay idaa aradta haddaad doonto an tanطaliqa reerkii inaad ku noqoto aadan babaxdo faqul lii ii sheeg ucallimka waxbaan kusii barayaaye masalaa kuu dhimane masalaan kuu sheegayaaye haddaad markaadan babaxayso isoo mar faqaala wuxuu idhi inankiibaa hadlaya yani wuu soo wuu soo diyaar garoobay sheekii buu la hadlaya wuxuu ku yihi xadara mini اlkhuruuju facallimnii waxa isoo gaadho o yimi aan babaxiye waxaad sheegaysa i baroo ii sheeg faqaala wuxuu ku yidhi ittaqi اllaaha waصbir walaa tastacjil saddexdaa kelmadood ilaahay ka cabso sabriyo adkaysi yeelo hana digdigin hana digdigin saddexdaa qodob ayuu siiyey waa saddex baab oo waaweyn waa intaa yaro kooban ittaqi اllaaha waصbir walaa tastacjil ilaahay ka cabso sabirkana ogow hana degdegin qaala alxasanu fii hada alkhabari kullihi yani warkan oo dhan markuu soo koobay xasan wuxuu yidhi fajaaءa ninkii baa yimi walaa yakaadu isagoo aan ku siganayn yansaahunna inuu ilaawo yani ile wax weynba maahee inamaa huna halaaثun waaba saddexdee itaqi اllaaha waصbir walaa tastacjil intaa miyuu ilaawaya ninkii yaraa wuu soo aanbabaxay isagoo intii xasuusan waan ilaawahayn leanna waaba saddex kelmadood falamaa jaaءa ahlahu reerkiisii markuu yimi nazala can raaxilatihi wuxuu ka soo degey gaadiidkiisii awrkii uu watay amba farasku saaraa buu ka soo daadegey falamaa nazala daara daartii buu soo galay gurigii buu soo galay faidaa mise huwa faidaa huwa birajulin mise nin baaba naa'imin gurigii dhex hurda mutaraakin kala daadsan amba ka durugsan can ilmar'ati gabadhii wa idaa imra'atuhu mise gabadhiisuna naa'imatun iduna halkaasuu kale hurdaa belaa dhacday gurigii buu soo galay gurigii muxuu gu soo galay nin gurigii dhex hurda oo halkaa hurda iyo gabadhiioo halkaa hurda ee uu soo galay maxaad yeelilahay qaala wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay calooshuu iskala hadlaya wallaahi baan ku dhaartee maa antadiru bi haada tani midna suga maaha tani go-aan qaadashay u baahan tahay meesha waxbaa ka dhacay buu ku leeyahy markaana waa inaan go-aan qaataa farajaca ilaa raaxilatihi dabeetna wuxuu ku laabtay gaadiidkiisii falamaa araada markuu doonay an yaakuda sayfa seeftii inuu soo qaato ninkan uu ku dila markii uu doonay qaala wuxuu ihi ittaqi illaaha waصbir walaa tastacjil dardaarankii baa xasuustay ilaahay ka baqo oo sabir waa degdegin farajaca debeto wuu soo laabtay haddana daabadii buu isaga yimi gurigii buu soo galay falamaa qaama calaa ra'sihi markuu ninkii madaxiisa istaagay qaala wuxuu uhi maa antadiru bi haada shaya haddana way ku kacday mar labaadkii way ku kacday wuxu uhi wallahi meeshani mid wax la sugo maaha halkani uu kaadin ma leh farajaca ilaa raaxilatihi wuxuu ku soo laabtay daabaddiisii falamaa araada markuu doonay an yaakuda sayfahu seeftiisii inuu soo qaato dakarahu haddana wuxuu xasuustay hadalkii sheekh farajaca ilayhi markaas soo laabtay falamaa qaama calaa ra'sihi mar labaadkii dambe uu soo noqday uu ninkii madaxiisa istaagay ayaa istayqada arajulu ninkii soo toosay ninkii baa soo kacoo soo toosay falamaa ra'aahu markuu ninku ninkii arkay ninkii hurday ninkii taagnaa markuu arkay wasaba ilayhi wuu ku soo booday facaanaqahu qoortuu gashaday yani laba qof oo kala maqnaayoo isjeceel oo isu yimi oo kale wa qabalahu dabeet waanu dhunkaday yacni haddii ninku xumaan uu sameeyey bay ka dhigan tahay oo isaga iyo islaamtu ay isku muruqsadeen oo meesha ay fadhiyeen ninku muxuu samayn lahaa soo ma naxeen oo ma carareen oo ma firka naxeen ninkii ninkani waa mawlihii ninka meesha hurdaa waa ninkii odayga ahaa ee soo barbaariyey oo meesha hurda culamada tawjiihaad fara badan bay u sameeyeen ninku laakiin waa ninkii mawlaha ahaa ee soo barbaariyey halkii aabbihii u galay oo gurigii hurda markuu arkay inankii oo hortaagan wuu ku naxay dabeetana wuu mucaanaqeeyey wuu dhunkaday wuu soo dhoweeyey markaasu wasa'alahu su-aaluu weydiiyey qaala wuxuu uhi maa asabta bacdi gadaashay maxaad heshay maxaa kuu soo kordhay qaala wuxuu idhi asabtu wallaahi bacdaka khayran gadaashaa waxaan helay khayran kaiiraa khayr fara badan intaan kaa maqnaa khayr badan baa i soo kordhay asabtu wallaahi bacdaka ilaahay baan ku dhaartay gadaashaa waxaan helay an mashiitu laylata bayna asayfi wa bayna ra'sika alaaa miraarin waxaa ii soo kordhay caawa caawa saddex jeer inaan u kala dab qaaday seeftayda iyo madaxaaga faxajazanii dabeete waxaa iga inaan ku dilo waxaa ii kaa diiday maa asabtu min alcilmi faxajazanii dhe faxajazanii wuu ii diiday maa asabtu min alcilmi cilmigii aan soo xaasiliyey can qatlika inaan ku dilo cilmi baan soo bartayo cilmigii aan soo bartay wuxuu ii faa'iideeyey caawa inaad noolaato waanan ku dilin haddii cilmigaas aanan lahayn waa horan kaa farxalan lahaa xaaladda way kuu dhammaan lahayd caawa waana ku dili lahaa bay ka dhigan oo dee cilmigiibaa muxuu ahaa ittaqi illaaha wasbir walaa tastaacjil ilaahay ka cabsoo sabiroo ha degdegin waa cilmi u soo kordhay markii hore ma haynin haddaanu taa hayna markii koobaad adiga madaxu ka jari lahaa markaa talaxumaa ka soo bixi lahay meesha waxaa laga fahmaya waxay tahay uun hubsiimo halbaa la siistaa hubsiimo halbaa la siistaa yacni haddii degdegsiiyo door dhali lahaa kaadsiiyana kiish lacag u dhalaa baa la yidhi kiish lacaga macanaa maamaha badan baa ku jire qofku waa inuu waa inuu hubsiimo sameeyo hubsiimo waa la hubaa qofku hadduu go-aan degdega u qaato ugu yaraan ugu yaraan wuxuu ka faa'iidaa calool xumo iyo iyo maaragtay inuu qofku ka murugooday iyo maxaad taa u saman weyday maxaad cid u wareysan weyday maxaad taa u yeeshay maad hubsatid ugu yaraan fii bacd alaxyaanna qofku hawlbaabuu galaa hubsiimo la-aantu mararka qaarkood dilbaabay keentaa waatan kaaga sheekeeyey waa in aad wax loo looga baaraan dego aada loo fiiriyo waxyaabihii dhacay waxaa ka mid a dowladdii soomaaliya nin baa waxay idhahdeen wuxuu ahaa xisaabiye me waa kaashiyeer odayaashaan garanaya waxaa jirta baa la yidhi waa xilli xisaabi xilma leh barnaamij la yidhaahdo ordad baa ku soo gelaya caawa adigoo iska maanta o dhan shaqaysanayey oo subaxa soo kala lahayn waxaad ugu imanaysaa xafiiskaagii niman xisaabayaaloo fadhiyo ordhid ah maxaa la samaynaya waa halkaa banaankaa istaag xisaabta baa lagu gelinaya lacagta intaasi aaway intaasi aaway shilin haddii laga waayo waa dil fasaadkii baa cirkaa maray iyo maaragtay musuq maasuqii iyo lunsigii baa ciidda ka bartay marka waxaa la sameeyey qofka lagu helo toban shilin madaxaa laga jaraya ninkii odayga ahaa shalatoo dhan buu iska shaqaysanayo lacagtu hayay waxay ku jirtaa maqalka oo maba kala habaysnaba waa la baadhay waa la baadhay waa la baadhay boqol shilin baa la waayey boqolkii shilinkeen war ma qaadan anigu waa la baaday boqolkii waxooga bala raaraadiyo markii la waaxay war ninkani boqol baa ku soo baxay tiirkaa la geeyey waa la toogtay ninkii khalaas nin baa meeshii la wareegay oo xilkii loo magacaabay ninkii maalinlabaad dibuu meeshii yimi lacagtiiyo wixii buu tirsaday wuu ku guray khaanadii buu soo jiiday khaanadda waydinka arki mararka qaar xagga dambe waxbaa ka dhacaa halkii madaxuu ka arkay wax yaroo soo taaganoo waa buu soo jeeday waa boqolkii boqolkii ninkii loo dilay wuxuu ku jiray khaanadda xagga dambu ka dhacay arinkii baa la sheegay ninkii la dilay boqolkiisi waa la helay xaggaa laga soo qabante ninkii waa la dilay mayna hufsimo u baahnayn yacni bariinta in xaajada waxoogaa la bariyo oo wakti la siiyo oo loo kaadiyo oo la meermeeriya waa muhiim ninka diinta ilaahay ka baxee gaalooba leanuu diintiiba waan ka baxay maxaa la sameeyaa waa la soo qabtaa ugu yaraan saddex shaa la hayaa oo loo caqli celiya qofka biluu cadhooday malaa qaar bay isku dhaceen malaa masala isku qufushay malaa tan waa bal soo seexo maalin labaad baa loo yimaadaa ugu yaraan ugu yaraan waxaa loo qabtaa saddex cisho waa markay u yar tahay saddex bilood baa loo qaban karaa saddex sanaa loo qaban karaa fii bacdi alaxyaan qofka xaaladdiisu baa la qiimeynaya haddii qofka xaaladdiisu ay noqoto qof aan lagaka lagaga bogan karahayn waxaa ku taagan saddex cisho waa la kordhin karaa lix cishaa laga dhigi karaa toban baa laga dhigi karaa lakiin muhimaddu waa maxay wax cad waa in la sameeyo marka halkaa waxaanu ka fahnay waxaa la idhaha ukaad ukaadintu iyo umiyirintu macnaha ay leedahay fii bacdi alaxyaan inay badbaadin karto qof la dili lahaa odayaashu hadday sheekeeyaan boqolaal sheeko noocaasa baa jira baabun wuxuu baabu yahay atu'adatu fi lumuur waa mar labaad in arrimaha loo kaadiyo arrimaha cagta in loo dhigo qofka xataa uku xukunka la xukumayo qof baa wax sameeyey waa lagu sheegay waxaa u sameeyey ha shoniyo tuug buu ahaa qofku laska ohanay ninkii hebel lacag baa loo dhiibayo ninkii lacag buu la baxsaday warku waa kaas oo ninkii me lama hayo bariye uu shuguligiiba tuug baa saaxiib lahaa marka waa la xukumaya mogta ninkii magac baa loo bixinaya markiiba yani ha degdegin waxbaa soo bixi kara waata laga sheekay ina akii lahu tiscun wa tiscuuna nacjata waliya nacjatun waaxida faqaala akfilniiha wacazanii fi اlkhiطaab qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaajihi qisadu maxay ahayd dee nabiy llaahi daawud baa rabay la rabay in la shirabo markaasaa waxaa la yidhi laba nin oo ishaystaa u yimi wuxuu yihi nin baa markaa maarata iska oohinaya oo isbihinbihinaya nebi allow anigu waxaan leeyahay hal keli waxaan leeyahay ri keliya walaalkayna wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan walaalkay wuxuu leeyahay taadiina iska boqolaan kaga dhigtee waxaas ma waa la arki karaaba anna waxaan haystaa midh isna wuxuu haystaa sagaal iyo sagaashan nebigu muxuu yihi laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji laxdaada inuu ku weydiiso taydaan ku dirsanaya waa dulmi hufsiimay u baahnayd marka hufsiimadu maxay ahayd amuu kuba lahaadee ilan sagaaliyo sagaashanka ha lahaadee bilow tan markii hore bilaa amaahu ku lahaa bilow mid ka dilay bilaa loo xukumay imise waxbaa iman karaa marka waxay u baahan tahay arrimaha in laga fiirsado oo cagta loo dhigo weliba gaar ahaan waxyaabaha kusaa ku saabsan xuquuqda dadka xuquuqda ay leeyihiin inaan lagu degdegin qof xaqiisa la waasiinayo oo banaanka laga marinayo amba xaq ha ahaado maadiya oo muuqda amba ha ahaado xaq macnawi ah sharaftiisa karaamadiisa magaciisa caqiidadiisa xukunka qofka la saarayo xaqa qofka ku tacalluqa in aada looga hubsado an ashaja bna can ashaja cabdilqays qaala wuxuu ihi qaala liya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi ina fiika waxaad leedahay lakhuluqayni laba dhaqan baad leedahay yuxibuhuma allaahu ilaahay uu jecel yahay laba dhaqan oo wan wanaagsan oo ilaahay uu jecel yahay baad leedahay qultu waxaan ku idhi wamaa humaa yaa rasuula allah rasuulkii ilaah labadaasi maxay yihiin labadaa dhaqane fiican ee ilaahay uu jecel yahay aan leeyahay maxay ahaayeen xataa qofku waxaaba laga yaabaa inuu dhaqan fiican leeyahay o aanu iskuba ogeyn rasuulku alayه الsalaatu wasalaam wuxuu ku yihi alxilmu wاlxayaau waa dulqaadka iyo xishoodka waa laba dhaqanoo aad u wanaagsan qaar kalaa iman doona qultu waxaan ku ihi qadiima kaana aw xadiiثa ma gadaal baan ka yeeshay labada sifo mise horan baa horaan u lahay weligeeba qaala wuxuu ihi qadiima weligaaba waad lahay qultu waxaan idhi alxamdu lilah ilaahay baa mahad leh aladii jabalanii calىa khuluqayni axabahuma اllah allaha igu abuuray laba sifoo wal wanaagsanoo ilaahay jecel yahay allahaasaa mahadle waxaa laga yaabaa meesha waxaa laga qaadan karaa dhowr waxaa ku jira dhowr meelood laisu taagi karo waxaa ka mid a qofku wuxuu ku wanaagsan yahay haddii la isleeyahay qofkaasi ku fitnoobi maayo ammaantu waxyeeli mayso qofka waa loo sheegi kara hebel waxaas ku fiicanta waxaa yani dabeecad wanaagsanoo noocaasa baad leedahay oo ammaana qofka in lagu odhan karo oo xadiiskii ahaa uxsu calaa wujuuhi lmadaaxiina turaab xadiiskii noocaas ahaa laysa calaa iطlaaqihi waxaa laga soo reebaya qofku haddii la isleeyahay ammaantu waxbay yeelaysaa dadka qaar ba marka la ammaano karkaarka weydaarta taasoo kale lama ammaanayo waa loo aamusaya intiisa wanaagsan waa loo qarinaya saanu isaga baabin dee laakiin qofka la isleeyay waxba yeeli mayso ee garaadkiisi iyo caqligiisi aqoontiisu ay ku filan tahay waa loo sheegi karaa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam saa ugu sheegay sidaasoo kale waaa waxaa meesha laga fahmayaa qofku waxaa dhici karta qofku sifaad wanaagsanoo uu leeyahay inaanu aqoonba oo cid kale ay taqaano dulqaad buu leeyahay qofku isuma yaqana inuu dulqaad leeyahay xishood buu leeyahay isuma yaqana xishood inuu leeyahay wahaakada markaa in lagu baraarujiyo qofka waxa wanaagsane uu leeyahay jaanibka fiicane uu leeyahay qofka in loo sheego si uu sii kobciyo ama jawaanib kalena ugu daro waxyaabo kalena siduu ugu daro labadaas fa waa xaasil laba kalena siduu ugu daro in loo sheego qofka aan laga qarin iyo waxyaaba fara badan oo kale can abi saciidin اkhudriy radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi qala nebiyu salى اllahu alayh waslm lshaji liashaji cabdilqays wuxuu ku yidhi ina fiika lakhaslatayni yuxibuhuma allahu waxaad leedahay laba sifoo ilaahay jecel yahay alxilmu dulqaadka wاlanaatu ukaadinta hubsiimada hubsiimada weeye alanaatu iyo atu'ada waa isla macne markaad wax aragto waxaad aragto kulama haadid waad hubsataa cagtaad udhigtaa dhina dhinacyo fara badan baad ka eegtaa waayahay waxaa xadiiskan uu soo baxay bay yidhahdeen markii nebiga calayh isalaatu wasalaam beeshan uu ka dhashay cabdilqays markii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ay u yimaadeen markii sidaa waxaan ku sheegnay kitaabkii siirada ahaa ayuu ku jiray markii wafdiga ay yimaadeen nin kasta markuu saa xawli usi qaatay isagoo dharku xidhnaa xidhan buu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ku cararay laakiin ashaj cabdilqays ibnu sameeyey wuxuu ku hadhay halkii maaragtay rakuubka la la dejiyey iyo alaabtii la dejiyey buu ku hadhay dharkii hore uu xidhnaa buu iska bixiyey wuu soo maydhay wuu isa soo cadriyey dhar nadiifa buu soo xidhay isagoo ninkiiba aan ahayn ayuu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam u yimi eeg wuxuu fahmayaa cidduu u tegayaa waa iyo waa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam markaa inuu xurmeeyo markaa naftiisu wakti buu siiyey rasuulka alayh الsalaatu wasalaam inuu arko wuu xiiseynayey laakiin haddana xiisihii wuu xakameeyo waktigaa uu diyaar garoobayo ayuu ka dhex saaray meeshii marka waxay tilmaamaysaa degenaanshiye iyo iyo caqli wanaagsan bay tilmaamaysaa عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبي جمرة نصر بن عمران قال وحول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج لأشج عبد قيس عبد القيس وحكول رسولك عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله تيوم بسوعلي لبصفوا إلهي وشعلي هاي بعد هاي الحلم والأنات طلقاتك إيوك هذه عن مزيدة العبد قال وحول جاء الأشج يمشي ashaj ayaa yimi isagoo lugaynaya xataa akhada biyadi nebiyi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga gacantiisa uu kor u qaaday faqabalahaa dabeeta ugu dhunkaday wuu soo dhaqaaqay wuu soo socday nebigu calayhi salaatu wasalaam soo gaadhay gacantii rasuulkuu soo qaado ugu dhunkaday faqaala lahu nebiy nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi markaa waxaa laga yaabaa inay tahay mar kalean kuu sheegaayo markii uu soo diyaargaroobuu soo xaragooday inuu markaa soo lugeeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u yimi dabeetna uu gacanta ka dhunkaday qaala wuxu uhi ama ina fiika lakhuluqayni yuxibuhuma allahu warasuuluhu waxaad leedahay laba khuluq laba dhaqan laba dabeecadood oo ilahay rasuulkiisu ay jecel yihiin qaala wuxuu yidhi jablan jubiltu calayhi aw khuluqan maci ma abuur laygu abuuraybaa mise waa dhaqan aan yeeshay qaala wuxuu yihi bal jablan jubilta calayhi maya waa abuur ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu dhaliyey dhalan weeye waa dhalan qaala wuxuu yihi alxamdu lilah الذي جبلني على ما يحب الله على ما يحب الله ورسوله وحما هذله الله دلن iga dhigay iyo dabeec maarata iyo abuur iga dhigay wax ilaahay rasuulkiisu ay jecel yihiin wuxuu bay raacaysaa kii hore oo eenu kaadinta iyo miisaanka iyo go'aan qaadashada dib in loo dhigo iyo waqti in la siiyo ayaan bay tilmaamaysaa yani ukaadinta ukaadinta umiyirinta umiyirinta qofku inaanu iswada raacin inaanu hadhowto hadalkiisa aanu inaanu isqoomamayn ficilkiisa inaanu isqoomamayn hadhowto baab اlbagi waxa la bagiga iyo xadgudubka qofku cid cid masalan laga yaabo inaanay waxba ka gelin inuu waxyeeleeyo oo xadgudubu ku sameeyo ama cid laga yaabo inay wa in ka soo gashay intii in ka badan oo waxyeelaa ictidaa inuu ku sameeyo عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحي عبد الله بن عباس لو أن رجلا لو أن جبلا حديب بوري بغى على جبل بور كلا أي كحد قدبتي كو قردرتي كو أديدوتو لدك الباغي وحل بربرين لها أو لدمين لها أو إلهي ودمين لها لبدا بورات هي أديدوتي يعني بغيقو يحد قدب فهو حيبا ومدى لقو هلاقو وانا وحيبا خلافك هنا khilaafka iyo ismaandhaafka iyo iskahorimaadka iyo dadku inay kala jajabaan inay isku hor yimaadaan inay murmaan inay isnacaan waxyaabaha keena waxaa ka mid a baqiga iyo xasadkaa ka mid a waayo marka cabdillahi wuxuu leeyahay haddii ay buuri buur kale maaragtay halkan maaragtay haddii buuri buur kale ay ay ay ku adyadooto buurta kale ayaa la dumin lahaa buurta ad xadgudubtay ayaa looga aari lahaa oo looga jari lahaa xadgudubkii oo taasaa la burburin lahaa famaa baalku bilinsaan bay ka dhiganta deba qofka insaankaana ka waran qof muslimo qof muslimo looga taaglaayahay oo qof muslima burburinayo o duminayo o ku xadgudbaya leyla nahaar haddii maanta aan laga jarin birri baa laga jari doonaa in maanta laga jaraana isaga wanaagsan qofku dembiga uu galo in adduunka lagaga jaro ayaa uga wanaagsan in loo kaydiyo aakhiro lala sugo waxaa laga yaabaa in la darariyo oo kii baaqiga ahaa ee daalimka ahaa wuu iska sii naaxo u sii badato uu magac sii yeesho uu xoogu sii siyaadaa suuragala laakiin aakhiro xaggaasna ciqaabtii ay ka sii barartay kasii weynaato qofka waxaa u wanaagsan dadku xagga horey jecel yihiine in haddii qofku xumaan uu sameeyo xumaanta haddii ilaahay subxaana watacaala aanu ka dhaafin baan ka hadlaya ay kolle ciqaab u tahay adduunka inay ugu timaado waayo ciqaabka adduunka waa u dhammaadaa waa loo adkaysta laakiin kaafiro ciyaadan billah looma adkaysto marka baqiga eeg xadgudubkee dulmiga eeg haddaad dulmi samayso aan lagaa jarin macnaheedu maaha anta calaa sawaab macnaheedu ma aha anta calaa sawaab qof baad iska caayaysaa qof baad iska waxyeelaynaysaa qof baad iska dacaadaynaysaa qof baad iska xukumaysaa dabeetna weli caadi baad iska tahay oo ciqaabay kugumay dhicin macnaheedu inaad saxantay maaha waxaa laga yaabaa in alaabtu xagga dambe inay kuu tahala suuragala marka hala digtoonaado can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuul lahi sala allah alay wasalam qaala wuxu uhi ixtajat innaaru waljannatu jannadii naartii baa dooday faqaalat innaaru naarti waxay tihi yadkhulunii waxay soo gelaya almutakabiruuna walmutajabbiruun kuwa iswaaweynaysiiye iyo kuwa madaxa taagan ayaa aniga laiga soo buuxinaya kuwaasaan ka aarsanayaa nimankaa xunxun xumaantay sameeyeen baan ka aarsanayaa wa qaalat iljannatu jannadu waxay tihi laa yadkhulunii ima soo gelayaan agtayda ka soo wareegi maayaan ila ducafaau lmasaakiin kuwa masaakiinta ee taalka daran ee mu'miniintaa mooyaane aniga cid kale iga soo ag wareegi mayso anaa kaa fiican faqaala linnaari ilaahay baa kala saaray ilaahay wuxuu ku yidhi naartii anti cadaabii cadaabkaygii baa tahay antaqimu biki man miman shi'tu waxaan kaga aarsanayaa ciddaan doono wa qaala liljannati jannadiina wuxuu ku yidhi anti raxmatii naxariistaydii baa tahay arxamu biki man shi'tu ciddaan doono ayaan ugu naxariisanaya xadiiska horeynu soo marray waa xadiis saxiixa can fudaalata bni cubaydin radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga waxa uu ka wariyey qaala inuu rasuulku yidhi alayh الsalaatu wasalaam alaaثun saddex nin laa yus'alu canhum laisma weydiiyo saddex nin xaalkooda lama waraysto way halaagsameen bay ka dhigiin nimankaas saddex nin xaalkoodu saddex nin war ma laha waxbaa ka soo qaadin waa ku daayeen kuwaas tirso rajulu faaraqa aljamaaca wa casaa imaamahu famaata caasiya nin jamaacadii muslimiinta ka dhex baxoo ka faaruqay oo ku fallaagoobay wa casaa imaamahu imaamkiisiina caasiyey oo diidoo ka hor yimi oo fa maata caasiyan isagoo xaaladdaa ku jira oo caasiya sidaa ku dhintay ninkaasi ciqaabkuu leeyahay iyo cabda ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa u taalla ha waraysanin lama koobi kareen ninkaasi halis buu ku jiraa bay ka dhiganta falaa yus'alu canhu kaa laysma weydiiyo wa amatun aw cabdun addoon ama addoon abiqa min sayidihi ciddii ciddii lahayd ka baxsatay nin amba ha ahaado amba gabadh ha ahaadee wa mra'atun iyo nin iyo gabadh taana laisma weydiiyo addoon waxa weeyaan amba addoon sayidkiisiiyo ciddii lahayd ay xaqiisa gudaysay dabeetna ka baxsato carartay dembiga uu galay waxaa aakhira lagu lagu ciqaabayo laisma weydiiyo wa mra'atun iyo gabadh haaba zawjuhaa ninkeedu uu ka maqnaa wakafaahaa ma'uunata addunya culayska adduunye uu ka kaafiyey fatabarajat bannaanka u baxday wa tamarajat bacdahu gadaashiina xadhkaa goosatay waa la sarbeebay soo maa halkaas sarbeeb baa ku jirta ile hadalka waa la waayeeleeyaaye laguma guda dhacee gabadh markaa meermeertay oo meelaha iska qabatay ninkeeduna u maqan yahay taana warkeeda ha isweydiinin waa saddex halkaas soo maaha waalaatatu laa yus'alu canhum haddana saddex kalena so saddex hore may ahayn saddex kalea ka daba yimi saddexna laisma weydiiyo kale rajulu nin naazica allaha ridaa'ahu nin ilaahay go-iisii ku qabsaday ilaahay go-iisii nin ku qabsaday fa ina ridaa'ahu alkibriyaa wa izaarahu cizuhu ilaahay subxaanahu watacaala go-iisu waa iswaaweynan iswaaweynaysiinta kibriyaaga wey wa izaaruhu wa izaarahu dheh guntigiisuna cizahu waa sharaftiisa ya cizada iyo sharafta qofka doonaya xageebuu ka doontaa ayabtaguuna cindahum اlciza faina alcizata lilaahi jamiica cize iyo sharaf oo dhan amba kalabo iyo weynaan adkays adkaan oo dhan ilaahay baa iska leh warajulun iyo nin shaka fii amri اllaah amarka ilaahay ka shakiyey amarka ilaahay ka shakiyey talowkaa maxaa looga jeedaa murankeeni caqliga caqligaa laga shaqaysinaya baa lagu leeya maanta waxa weeyaan axkaamta shareecadu caqliga waa ina waafaqdaa lagu leeyahy caqliga haddii waafiqi weydo bendin baa laga dhigaya halkan baa la iska dhigaya waa inan waa inan fahmaa maxaa looga jeedaa caqliga waa inu fahmaa caqligaagu hadduu maangaabiya fahmi maayo de caqligaagu hadduu shaydaan dhex fadhiyo fahmi maayo de awaamirta ilaahay waa shay awaamirta ilaahay waa shay addoomaha ilaahay baa abuuray awaamirtuna xagga ilaahay bay ka timi awaamirta ilaahay iyo addoomaha ilaahayna way isleeyihiin isma diidanaan adiguna waxaad ka mid tahay addoomaha ilaahay marka ama waxaad qaadanaysaa amarka ilahay ama waxaad qaadanaysaa amarka shaydaanka amarka shaydaanka qofku qaabku u qaataana way fara badan yihiin dadka qaarna hawaa lumisa hawo waa dadkan iska balwada lehe ee macaasida daba carare eh naftiisii ay ka adkaatay dadka qaarna waxaa lumisa shubhu waa ka caqli caqliga oo kale wuxuu leeyahy anigu waan tukanayaa salaadda lakin salaadda ha laygu qanciyo waxaan inay xaaraan yihiin maxaa looga jeedaa macnaha ka dambeeya waa maxay cilmi baadhis baa la sameeyey oo tan baa soo baxdayo tani waa aynkane cilmi baadhista maxaa lagaga jawaabay waxaas ku sheekaynay maalin oo dhan waxaasuu ku dawaqaya adigu hala dawaqi cilmi baadhista iyo cidda samaysay iyo waxa laga sameeyey iyo amarka ilaahay isma diidaan waxbaa qaldan waxa qaldanna waa caqligiisa waxa qaldanna waa waxyaabaha uu qaadanaya qaabkay u kala sarreeyeen baan u gelanahayn waxaad fahanto aad qaadataad rumaysta maxaa ugu muhiimsan maxaa ugu culus waxaa ugu culus qaala allaahu wa qaala rasuul mise waxaa ugu culus cilmi baadhista qofka haddii cilmi baadhista ay ku culus tahay haa waa sax cilmi baadhista anu aqaanaa cilmiga waa inaan taabta ay tusoo itaabsii dee ilahay ba ma aragtide ilaahay aaway ilahay maad aragti maad maqashay ma hor istaagtay haddana waynu rumaysannahay soo maaha itusoo itaabsay haddii xaalkaagu yahay dee ilaahay jiritaankiisa ka muran maxaad naga xijinaysa innaku waxaynu aaminsannahay shay la qaato oo laynoo sheego wan waxa inoo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayh isalaatu wasalaam ama aynu fahanna maqsuudka looga jeedo amba yaynaan fahmin salaadaha salaada duhur waa afar salaada maqribna waa saddex maqribkii maxaa afar looga dhigi waaye inaan fahma baan u baahanay haddii aanan fahmin tukan maayo anugu ma layga asmacaya xikmad ka dambaysaa waa maxay salaaddii casar oo ka dambaysa salaaddii cishaa oo ka dambaysaana waa afar casar oo ka horeeyaana waa afar iyaduna waa saddex maxaa dhinac laysu raacin waaye maxaa wada afar looga dhigi waayey maxaa wada qaar shan looga dhigi waayey maxaa intan ku soo koobay may ka yaraadaan may ka bataan su-aalahaas isweydiintooda xaqumanaysa adigu laga yaabaa dadka qaarkood inay fahmaan macnaha ka dambeeya waa suuragal waa suuragal inay fahmaan laakiin haddaad fahmi weyda macnaheedu ma aha way qaldayna samayn maysa haddaad su-aali weydiiso aniga oo su-aashii aan ka jawaabi kari waayo oo masaladii aan caqli ahaan kuu qancin kari waayo macnaheedu maaha masaladu waa baatil anigaan gaadhin qaabkan kaaga kuu qancin lahaa anigaa ku fahansiin kari waayo amba waa aqoon darradayda amba waa caqli gaabkayga laakiin masaladu mar walba waa sax amarka ilaahay mar kasta waa sax warajulun shaka fii amri illaah waalqunuutu min raxmat illaah iyo qofku naxariista ilaahay inuu ka quuso saddexdaas ninna ha isweydiinin naxariista ilaahay war ilahay waxba inoo soo wado dadkii allakoodkaasoo garanaysa kuwa allakoodkaa ee ilaahay la murma ee naxariista ilahay ka quusta idhaha wallahi ilaahay iyo maraykan maraykan baa ka dhow kuwa idhaha suma arag ilan maanta intaasunbaa dhimane intaasunbaa dhiman maanta war ilaahay wax weydiisano aynu ku kalsoonaano ilaahay baa alaysa allaahu bikaafin cabdahu alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa miyaanu ku filan miye wuu ku filan yahay haddaad ilaahay baridood gacmaha hoos dhigato waxaad doonaysa ilaahay wuu kuw wuu ku siinaya haddaynu maraykan waraaq qoranno waxaynu doonno wuu ina siinaya soo maa de miyuu ina siinaya muu ina siiyo ina siin maayo inama siinayo intuu ina siiya waa in yar uu dan ka leeyahayo weliba de waa faqiir baa faqiir caawinaya maraykan waa faqiir leanna waa ibni aadam yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allahi dadow dhammaantiin fuqaraatihiin cayd wax ma haysato ilaahay baa wada baahantiin markaa faqiir baa faqiir martiyaaya faqiir afrikaana ayaa faqiir yurubiyaana martiyaya masaakiin waxba isku tari maayaan wax yaroo jeebadiisa uu ka soo saaro uu dabakawalur qabaabuu ku siinaya laakiin khasnadaha ilaahay ma dhammaadaan mushkiladayna haystaa waa maxay khasnadaha waaweyne ilaahay aan dhammaan inooma muuqdaan waxay inoo muuqata khasnada yara kala dhiman ee gunta witriinigeeda hoose inta yara ku jirta ka dhex dhalaalaysa taasaa inoo muuqata inu aaminsani marka qofka naxariista ilaahay ka quusta idhaah ilaahay xaggiisa kanbaa ka dhow kaasna aakhiro waxa sugaaya ha isweydiinin wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam